الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan akhyaartana dhegeysanaysaa ee kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodcast oo ah fadhi aan inta badan ku marti qaadno shakhsiyad ee aan ka faa'iideysan karno taariikh waayo aragnimo iyo khibrad intaba maanta edaifkeenna waa doctor xanafi oo ka mid ah culimmada muslimiinta ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ah aabe waayejoog ah nin dalmar ah sidoo kalena in badan usoo joogay mashaakilkii ummaddan ay la soo nooleyd muddada soddonka sano ah iyo dowladihii soo maray dalkan sheekhana marka hore soo dhowow kusoo dhowow microfoonka andalus bodcast bismillahi raxmaan raxiim waa dhowah insha allah
sharaf ayaynoo tahay inaad soo ajiibto codsigeenna kulankan iyo fadhiganna aad naga aqbasho sidaad u aragtaa inaad barnaamijka nagala qayb gasho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa runtii waana barnaamij dhaxalgal ah oo runtii jiilasha dambena runtii wax badan u faa'iideyn doono taariikh badan iyo dad waayo arag ahaa aad baan ugu faraxsanahay runtii waa dhegeysanaya khamiistii horaato ee ninkii shii jaamac cabdisalaan xafidahullah ilaaha xifdiyo iyo barnaamijka iyo sub u qaada dhigay runtii waxaa loo baahan yahay in maarata laga faa'iideeyo ummadda loo tusiyo oo shidaa laga dhigto oo ummad ay ku higsadaan oo ay tusiyaan dhacdooyinkii soo maray oo dhan intii maaratay afartankii sane wixii ka horreeyey soo mar laga faa'iideyo marka waa soo dhoweynaya waa barnaamij fiican adinkana jazaakum allahu khayra dadkan runtii shaladan dada maqlaya dhaha warni barnaamij fiicanay soo saareen walaahi aad bay u tayayeen maaragtay waa idinku hambalyana insha allahu tacaala jazakallahu khayr jazakallahu khayran sheekhana waxaan jecelnahay marka inaan barnaamijkeena sii guda galno waxaan marka hore doonaynaa inaan barno sheikh doctor xanafi marna doctor marna sheikh marna aqoon-yahan mar majaalista culimada laga helo mar majaalista dhakhaatiirta laga helo marna majaalista odayaal dhaqmeedyada iyo musaalaxada laga helo bal maanta doctor xanafi aan barano bismillahi raxmaan raxiim horta wax badanoo ziyaadaha ku jiro boombointaas waxba kama jiraan maaragta ani magacayga xanafi cabdi sheikh qaadana la yidhaahdaa dadka magacyada bedesha sidiinoo kale ma ihi waxaan ku dhashay magaalada bardaweyne kun iyo sagaal boqol lixdankii aan dhashay waxaa igu qoreed shan iyo labaatankii juun inaan dhashay lixdankii magaalada balweyne isbitaalka balweyne aan ku dhashay magaalada badweyne dugsi qur-aanan ka bilaabay asalkiisana aabbahe macalin dugsi ka ahaa sheekadan sheekh xanafi iyo meesha ka timid waxa weye aabbahe aniga macalin u ahaa dugsi qur-aana aabbihiis sheekh aadan dhihi jir macalin buu ahaa aabbihiis sheekh cali al dhihi jir macalin u ahaa marka dad waxay ahayn kan afaraad xitaa ow nuur al dhihi jiray dhal culumo waxay iska ahayn wadaadaaho dhankaas marka laga fiiriyo dugsigaas aabbahe marka macalinkii labaad markuu hayay ayaan qur-aan ku bartay dugsi buundaweyn meel yara ku yaalo ahaa magaalada buundada agtiisu saarnaa dugsiga ilaa hadda webigaa qaaday waa baaba'ay iskuulkii hoose waxaan ka bilaabay magaalada baladweyne dugsiga buundaweyn laahaan ka bilaabay kadib dugsiga dhexe waxaa ugu soo baxay magaalada buulobarde kadib waxaan dugsigii sare ugu soo laabtay haddana meesha idhaahdo baladweyne dugsigii sare qayb ka mid waxaan kasoo dhigtay jowhar kollegekii jowhar ku yiilay ee mishinka maraykanka iska lahaa jiray dugsigii sare waxaan ku dhammeeyey baladweyne axmed warsame secondary school iskuulkaas oo boodin ahaa meel la jiifto ah college ahaa dugsiga sare waxaan ka baxay kun iyo sagaal boqol iyo sideetankan secondariga dhammeeyey kadib waxaan galay hal sano oo la yidhahdo national service ama shaqo qaran kadib waxaan galay jaamacadda ummadda kuliyadda kiimikada waxaan ka baxay siddeetan iyo lixdii ayaan ka qalin jibiyey isla markiiba waxaan galay warshad cusub oo markaas daawada samaynaysay oo soomaali iyo talyaani islahayn shirkad la dhihi jiray farma itaaliya kaarla erba oo talyaani ahayd iyo dowladda soomaaliya ayaa isla samaysay warshaddii ugu horreysay ee laga sameeya bariga afrika oo talyaani uu ka sameeyo isla sanadkii labaad iyo siddeetan iyo toddobadii waxay ii direen talyaaniga ii direen waxbarasho kaleeto laba sanaan ku maqnaa siddeetan iyo toddoba siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo siddeedian waddan ku soo laabsaday sagaashankii horaantiisina waddanka waa ka baxay markaan arkay waddanka iyo sifaalihiisa iyo suu ku socday iyo jabhaad bilaawday iyo markii hargeysa lasoo burburiyey oo wixii hargeysa soo burburiyey ee koonfur soo galeena bilaabatay waa fikirnan oo walaalo ah waxaan go'aansaday inaan waddanka iskaga baxo sacuudi carabiga iska taga marka sagaashankii waxaan filayaa setembar labaatan shanteedii inaan tagay sagaashankii inaan tagaan filayaa meesha la yidhaahdo ee sacuudi carabiya halkaasa markaa muddo badan aan deganaa magaalada jidda aan deganaa marka hore sharci kumilaa mar kalean sharci ku yeeshay halkaasaan reerkeyga mar dambe keenay waxaan ka soo guuray sacuudiga laba kun iyo laba iyo labaatankii ayaan ka soo guuray laba kun iyo labadii aan dhahay laba kun iyo labadii aan ka soo guuray xamar ku soo laabtay inta badan shaqooyinkaygan waxay ahna caafimaad qaybtan farmacology la yidhaahdo daawada marka midna waxaan la shaqaynay isbitaalkii xayaat lihi jiray oo aan shareholders ka mid ahaa ana yar ila dhasho dhakhtar ahaa iga yaraa toro xanafi asna lihi jiray halkaasaa marka qaybta daawadaan qaabilsanaa oo dibadaha aan ka keeni jir daawada wixii ka dambeeyena ada waxay iska noqotay oday waayeeloo maaragtay iska noqotay insha allahu tacaala sagaashankii wixii xigay waxaad sheegtay in badan oo ka mid a inaad dibadda ku nooleed markii aad soo noqotay wadciga aad ku shaqaynayseen iyo xaaladda waddanka ka jirta markaas ayaan rabaa inaan ogaado inaa horta ku soo laabto soomaaliya hadda ka horna waa sheega malaynaya waxaa igu sabab ahaa maadaama aan dhowr iyo toban sano deganaa ilmihii sacuudiga ku dhashayna ay soo weynaadeen sacuudigana ilmihii ku dhashay ee ajaanibta ah aysan wax qiimaa lahayn oo la baxdilayo si kastay wax u yaqaanaan ajnabi la leeyahay la liidayo anagoo taas ka murugaysan oo xaggee ilmaha la aadaa oo isdhehayno baa dhacdadii waxaa dhacday ixdaa cashar seteembar markay dhacday sacuudi aan joogay jiddaan joogay anoo dhowr dhallinyaraahu shirka ah dhacdadaas markay dhacday ayaa wax weyn naga bedeshay dhammaanteen dhacdadii markay dhacday habeenkii talaadada ahaa tvga laga soo deeyey ana goor maqriba noo ahayd talaadadaan joognay arbacadaan joognay khamiisaan joognay jimcadii waxaan ku dukanay xaramka xaramka markaan ku dukanay waxa weye waxaa ka hadlay ninkii layiri sudays oo aad si bashac u hadlay oo ka xumaaday oo guryaha la baabi'iyey dad baa la laayay wuu cabaaday jumcadii anigu isaamee weyse aniga raggii isla socona saddexnimo saaxiibaan ahayn dhalinyaradii mujaahidiinta ah ee qarxiye ee baabi'iyey ayaa la cambaaraynayaa waxaa laga dhigayaa dad dhiigadlaayey dad maarata ummad qarribay dad muqaribiina laga dhigayaa marka aad baa u walwalnay saddexdeenniba nin kamida saaxiibada oo cali dhihi jira yiro niyo aniga aniga sidaa kale aan ahaa yiro laakiin waxaan ka baqay haddaan istaagan inaa la qabto oo na la xiro oo maaragtay meesha jawaasiisi belaa joogto sharcigana laka qaado kadib waxaan warniyo aniga aad iima saameynaan khudbadan wax weyna iga dhintaan dhahay waxaan rabaana inaan u tagno shariif cabdinuur raxmatullahi caleyh oo markaa maka deganaa guri xaram ku dhowaa nin axmed maaxilera uu deganaa shiikhaan u tegaynaa qadiyadaan u sharxaynaa saddexdiin waa israacnay shariif cabdinuur aan u tagnay gurigii ninkii doctor axmed maaxin yidhaahdo oo jaamacadda umulqura macalinka ah soomaali ahaa gurigiisuu joogay oo maktabad weyn ku yaro ku jiray shiikhaan u tagnay waa salaanay waana lasoo dhoweeyey shiiqii waxaana shiikhu saasaa dhacday maanta khudbadaasaa dhacday waxaana ku siitaan dhahay inaan jamcada xitaa salaadda aan ka baxo shiikh raxmatullahi caleyh ilaah u naxariiso ilaahi subxana watacaala khayr badan u rajaynaa nin ruuxii ahaa wuxuu hadal iyaga bilaabay saddexdeenu isla fadhina wuxuu yidhi aniga dadka ficilkaas sameeyey baan sujuudda ugu duceeyaa habeeni maalin u dhahay
adigu kugu dhahay aniguna ugu dhahay saddexdeenu isla fadhino dadkaasa sujuudda habeen iyo maalin ugu duceeyaa yiri haddii aan qur'aan akhrina u duceeyaa yiri amal aan dadkaas an haba yaraatay oo islaamka maanta maqana ma jiro yiri neefaa iga soo baxda marka xoogaa nafisaa igalay ninkii aan u haysay inuu soomaali ugu cilmi badan yahay fadlan ahaa aniga aragtideyda ninka ugu cilmidaa soomaali markaas ahaa oo sheikha dhammaa muftiga ahaa fikirka aan qabay saan u dareem marka u dareemay aniga raggii kale aada u faraxna marka kadib shiikha su-aalaan ugal markaan shiikhu hadda waxaan dhahnay hadde ninkii sudaysa waa cabaaday waa qiiliyey waba waxba sheegay balsee kuwala muuqataa sheekh wuxuu yiri waxaas wax weyn maahan uu yiri horta wuxuu yiri sideedaba culumo dowlad ag joogto weligin waxa ka qaadan oo dhahay waa kelimad afkiisa aan ka hayo talabaaduu yiri waxaan qur-aanka noo sheegu yiri in gaalada guryahooda la baabi'i karo maalkooda la baabi'in karo hantidooda la baabi'i karo dad muslimiin inay ku dhex juri karaan inaysan ku dhex juri karin waxaasuna diinta noo sheegto wax weyn ma ahan maaragta marka maalkan la baabiyo sheegayo maaragtay aayad buu soo qaatay intaan joogay aniga maaragtay dacwada iyo xarakaadka intaan ku jiray dhowrna tafsiir ka dhageystay sheekh maxamed macalin qaar baan ka dhageystay nin la dhihi jiray maaragtay muriidi oo arbacaan ku aqri jiray waa ka dhageystay sheekh maxamed aktuur nin waa ka dhageystay aayaddaas intaas culum aan ka dhageystay si aan u fahmin buu sheekh maalkan uu wuxuu soo qaatay aayaddii ahayd maa qadactum min liinatin oo taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaahi waliyusal faasikin soo qaatay joog wuxuu reer bani nadiir waxaa la baabiyey timirtooda iyo waxoodaa la baabiyo marka kuwan daarahooda iyo guryahooda iyo maalkan ummadda ku dhameynayo waa la baabiinaya gaaladaa sanka dhulka loogu jiidaya uu yiri wixii muslimiin ku dhintaan waxa niyadooda lagu soo saaraya maalintaas waxay ka bilaawdaa marka waxaan igu khasbay inaan maaragtay anoo awalba ka taabanayay mustaqbal xumada caruurta kasoo socota sacuudiga ilmihii ku dhashay la bahdilaysanayo oo awalba maarata iscelcelinayay baa markaa halkaas helaan waxaan go'aansada marka inaan wadanka aado taasa horta ugu khasabtay inaan wadanka soo aado waa gartay marka mala dhihi karaa halkaas waxay ahayd meesha doctor xanafi uu ka indilaaqay inuu noqdo shakhsiyad jihaadi ah runtii jihaadiga horta anaga rag waxaa ahayn dacwada iska soo koray oo iska soo laakiin qaybtan ah indilaaqan ah baraarugan ah raggaas taariikhda bedelay siduu shiikhan ugu yiri maaragtay raggaas ayaa ah maanta wax ummaddan masiirkeeda iyo rajadeeda inay ummadda ama dulli ka saaraan ama soo celiyaan markaasaa maarata ugu dhaalatay inaan waddankan dhana ka baxo bal raggaasna aan la jaan qaado sidaasaa markaa kusoo guuray laba kun iyo labadii ayaan imid wadanka waa xusuustaa waxaan kasoo degay meesha layado cisiley meel layado oo garoon yaro ku yiilaan kasoo degay diyaarad jubba airwayn layada markaan ku nimid aniga reerka caruurta dhan soo rartay kulligeen diyaaraddii markaan kasoo degina cisilna kasoo qaaday intaan guriga xaafadeeda gaaninba isbaaraana loo dhigtay axbaadaan laku furay ilaaha naga badbaadiyey meeshaasaa iyadoo xilli fowdaa aan soo galnay marka halkaasaan ugu soo laabtay waddanka waa gartay inkastoo in badan oo ka mid a xilligii dagaalada sokeeye aad dibadda ku maqnayd haddana waxun waad dhegadhegeynaysay oo dalkii dad baa kaa joogay waadna la socotay wixii markaas xigay dalka dagaal sokeeye ayaa ka qarxay ururo islaami ah oo isbedel doonana way qarxeen maxaa taariikh ah oo aad haysaa oo aad waaye joog u ahayd ama dhegahaaga aad ku maqashay oo ka mid ahaa wadcigii ururada islaamiga iyo dacwada ay soo martay iyo dagaaladii sokeeye ee wadanka ka dhacayay sidee ula socotay horta baraarugan saxwadan baraarugan dhallinyarada iyo in kitaabka ilahi lagu dhaqmo in shareecada la qaato xooggiisana wuxuu bilowday mar alla markii khilaaf islaami dhacdayba afartan iyo sideedii kun sagaal boqol afartan sideedii wixii ka dambeeyaba sheekh xasan banaa markii la aasaasay ururkii iqwaan muslimiinka ahaa marka waxay ka bilowda baraaruga bilowday oo maaragtay in khilaafa islaami la soo celiyo shariica islaamka loo saabto adduunkana oo ka jiray laakiin soomaali ahaan markaan usoo noqonno inkastoo aad looga sheekeeyey waa laysku soo dhiidhiibay mooyaane ma ahayn wax hal mar soo baxay ma ahayn mar waxaa jirta gabar xijaaban ayan waddanka aysan ka jirinba gabar xijaab wadata aysan waddan ka jirinba gabadha shaati gacmadheer soo qaatay ina la yaabay oo wax weynna laga dhigay shaati gacmadheera wey gabadha surwaal iyo goono shaati gacmo gaaba iskuul ku dhiganaysa wiilkan waa ku dhigana waa lasa fadhiyaa saxwadii ha timid waxa ugu horeeyey ee islaamkan shacaa'irtiisa muujina gabdhehay ahaayeen gabdhehay ahaayeen runtii gabdhehaa la saameeyey dacwadaas markaa saas u soo socotay wax badan lasoo maray runtii taariikhdan kole sheekh jaamaca aad uu sheekeeyey oo runtii raggii ka mid ahaa ee kaadiriinta ah oo ka mid ahaa xertii sheekh maxamed macalin ka mid ahaa saxwadaas ee ragga itixaadka ardadiisan ahaa ee usarkii ama kooxii yaryaraa iyo dhallinyaradii yaryareed ee markaas iskuulaadka ee jaamacadda dhiganaysa ee saameynaysa ee howlaha ku dhex jiraan ahayn maaragta ee kadibna waxa weeye wixii waa lasoo dhexgalay oo si leysku haysa oo loo fiicnaa madaxdii ayaa waxaa soo dhexgalay virus aan dhihi karo laba virus ayaa soo kala gashay iyadoo la isjecel yahay oo hal meel loo socdo oo caalamka la bedelay oo dowladda la gilgilay virus qabali ah ayaa soo galay maaragta itixaadkii markaa rumoodka ka ahaa iyo virus kale oo ah faragelin siyaasadeed oo dhaqaale adduunka laga maamulay labadaasa maaragta runtii soo dhex gashay runtii aniga markaan ardayga ahaa ee yaraa ee fasalka sida aan dhiganayn runtii waxaan kamid ahaa raggii ee aad u saameeyeen raggaas oo gacantay ku hayeen waxaan xasuustaa markaan buulbarda joognay ee kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii fasalka sideeda markaan dhammaynaynay waxaa shiikh nooga ahaa magaalada buulbarde oo markaas macalin national service ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar axmed diini waa shiikh hadda maraykanka fariyo minneapolis magaaladan shiika joogo wuxuu ahaa culummadii ugu waaweyned markaas itixaadka sidoo kale waxaa markaas isna macalin ahaa oo isla socdeen isna macalin ahaa oo fasalka iga hooseeya macalin u ahaa cabdisamed cabdullah nin la yidhaahdo oo asna xisbi islaamka markii dambe ku jiri jiray nin wadaad aad u fiicnaa ahaa oo reer bolodeyne ahaa labada lama reer bolodeyne ahaayeen raggaas ayaa ragga marka fasalka sideeda markaan dhiganaya runtii shiikyada noo culummada noo ahaa ee wax noo akrinayay nagu dhiiro gelinaya in maaragta loo baahan yahay islaamka in maaragta loo dhinto loo dagaalamo loo jihaado dowla islaam la soo celiyo nagu tarbiyeynaya dacwadan gacanta ku haya hami fiican baa jiray waa xusuustaa khilaafka ugu weynaa wuxuu ka dhacaa umalaynayaa ninkan leedaa cali wajiis oo markaas ahaa mas-uulka gobolka banaadir markaas haystay markaas jaamacadda madiina kasoo baxa laga qaaday nin kalaa loo dhiibay baasha marka la iska qaadan xoogaa saameyn bay samaysaa waxbaa la dareemay isla markiiba waxaa dhacay koox dhan oo isku xiran oo nin la yidhahda xasan cali suug uu hogaaminayo sheekh xasan cali suug oo tafsiir ka akhri jiray masaajid ku yiri laf weyn oo nin sheekhu abgaala oo aad maaragtay tafsiirka ugu fiicnaa iyo koox dhan baa hal mar ka baxday maaragtay itixaadkii ka baxday buuq weyna dhacay marka jalsooyin badan baa la galo si wax u jiraan waxaan xasuustaa taariikhda anoo markaa warshada ka shaqeynayba waxaa lasoo saarayay bayaan la dhihi jira manifesto waxa u ololeynayay waxa weeye sagaashan bilowgiisii waaye sagaashankii bilowgiisii waaye intaadan wadanka ka bixin intaanan ka wadanka bixin bixin waaye barnaamijkaas waxa u ololeynaya rag siyaasiyiina oo qolada u s c da marka wadatay markaas oo raggii yuusiid ayaa barnaamijka ku watay laakiin waxaa dhex galay markiiba oo la jaan qaaday caliwajiis iyo rag kaleeto iyo rag baa dhex galay habeen baa le marti qaadali waxaan rabnaa inoogu timaad hotel guulad hotel ama garguurta hotel inoogu timaad caliwajiis nin kaleeta ii yeeray waxaa la niyaho nin waa isna ku dhintay dagaaladii injineer ciise la dhihi jiray waxwaadla ahaa cilmigan joolojiyada iyo biyaha iyo aad u yaqiin ahaa iyo ninkaasa ii yeeray waxaa la waxaan rabaa in bayaan lasoo saaro oo saan ah dowladdan saan waaye dowladdan waa maaragtay qadkay ka baxaysa waa kaafiro waa saan waa la ridaya saan waxaana hadee shacalojiis markaas wuxuu ahaa nin wadaad uu ahaa markaas jaamacadda madiine ka soo baxay masaajidka weliqweliq lii jira horwaa ku yiri oo tafsiir ka akhri jira marka ninkii marka wuxuu hal mar u jeestay dhinacii jabhadihii iyo in la taageeray iyo wixii uu xoogga saaray waxaan uni aniga haddee hadafkaas iyo masiirkaas kuma barbaarinaan dhahay maaragtay waxaan rabaan aniga diin islaam iyo sharaaci islaam iyo kitaab islaam haddii lagu dhaqa ula rabo anigu diyaar baan wax kastoo la sameyna nafteeda diyaar inaan u huro laakiin wax ay jabhaad wataan maaragta aniga diyaar umihi bayaanka a sheegaysaan ii keena runtii tuugani baa la sameeyey waxaa la sameeyey bayaanka lasoo qoray bayaan waxaa lasoo qoray la leeyahay maaragta waxaan rabnaa sharica islaamka lagu dhaqmo kitaabka yeelaa lagu dhaqmaya dowladdan waa gaaro dowladdan waa la bedelayaa kitaabka iyo sunnadan ka dhiganayna asaas dastuurkan ka dhiganayna wax bayaan qurxan oo fara badan yaa waay marka dadka bayaankaas soo saaraya ragga banaanka soo waa raggii uu hogaaminaya caliwajiis iyo injineer ciisahan dhiman doono madfaca ku dhici doono iyo nin muuse boqor dhihi jiray iyo bayaanka marka laba waaye midna waxaa waaye waa faalso oo foojari waaye oo dadkaa rabaa wadaadada inuu qanciyo midna waa mid rasmiga ah marka bes bayaanka lasoo qoray waa laga keenay magacyada dadka lagu soo qoray anugu shida daawada joogaa laga keenay waa xusuustaa baawure wateen waa ii yimaadeen banayankii aan akhriyey waa fiiriyey magaciga lagu soo qoray sorxaan maxamed sheekh aadan bayaanka waa saxiixay waa garta bas waa ku qanacday waa ku qanacay sharaac islaami kitaab ila hadiid walahi wax fiicantaan dhahay weliba waxaan lagu soo qoray english carabig talyaani saddexdaas lagu soo qoray nusqaan ka reebta markiiba waa laga tagay bayaankii manifesta markii dambe la soo dayey bes muxuu ahaa bayaanka manifest bayaankaas waxaan dhan waa kaga disan yahaba waa garta waxaa ku jiro bayaanka manifestood farxaan cabdisheekha ku jiro magaciiga ku jiro liiskii aan saxiixnay waxaa lagu dhejiyey bayaan kaleeta lagu dhejiyey bes subaxii dambe qoladii c i dhiida dhihi jiraa warshadda iigu timid torxanif cabdisheekh aan rabnaa leedhahay c i dhiida lagaa rabaa la yiri okay dharkan iska dhigay shaqada waa baxay meeshaan tagay waxaa la yidhi torxanif cabdisheekh aad adiga miya haa ha aan dhahay aniga kaarka aqoonsiga keena kaarka laga qaada waxaa laga qorqoray waxaa yidhi bayaanka manifesta dadka qoray maan tahay bayaanka muxuu yaan dhahay bayaankaa leesoo bixi bayaankaan akhriyey u s c saan balaaya jinni dowladda waa saas ah oo ah jabadaha waa in la taageero waxaan bayaanka ma sixinaa mana qorinaan dhahay waa garta u fiirsaa hadalkaa dhesa waa saxan bayaankaan ma qorin shaqana kuminaan dhani mana sixinaa bayaankaan waa kan saxiixaada leeyahay cabdisheekh aadan bayaankan kaan saxiix aniga maahan aan dhahay bayaanka aniga aan saxiixay waa kan aan dhahay ninka odagaa siyeeda marka waa yaa marka wuxuu fiiriyey magacii waa magacii saxiixi waa saxiixi marka wuxuu yidhi niyahow miskiin laqaldaad tahay waxaan haddaa rabto meeshan waxaan kuma yaalaanu yiri nin laqaldaad tahay oo iska tag waa garta marka bayaanka manifesto iyo bayaankan aad saxiixday marka waxaa loogu talagalay bayaanka waxaa loogu talagalay dadka in lagu qaldo laakiin saxiix loo faahfaahaysaa kanna maxaa ku qornaa kanna maxaa ku qornaa kan oo hore oo anaga aan saxiixin waxaa ku qornaa in ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada islaamka lagu dhaqayo wadanka waa garta yaa ku dhaqayo waxaa ku dhaqayo dadkan marka dowladda la rido lajnaa la sameyna shuuraa la sameyna raggaasaa ku dhaqayo ku qoran waa garta kuma qorno usa ku dhaqayso kanaa ku dhaqayso kuma qorno waxaa loogu talagalay marka dadkii islaamiyiinta oo la yidhaha hadhow hebelaa ku jira hebel saanwa toor saanwa in la yidhaha raba labada bayaan waxay ka sameeyeen soomaa dowladda in la rido labada bayaan waxay ku sameeyeen dowladda in rido laakiin tan yaa rida tan waxaa ku qoran u s c waxay soo saartay bayaanka manifesta soo saartay cali mahdi iyo rag badan ku saxiixan bayaanka manifesta la yihahdaa waxaa weeye in maaragtay wadanka dimuqraadiya laga dhigo in maaragtay dastuurka la bedelo in maaragtay dowladdan ay wadanka baabi'inayso in jabadaha la mideeyo wax difference kalitaan ku qoran isma shaqa iskuma laha laakiin dowladda maadaama si aida lagaaga yeeray dowladda in la rida labada bayaanba hadday ku qoran tahay dacwad kugu filan oo lagugu soo oogo way haystaan soomaa way haysaan laakiin ninka waxbaari wuxuu ahaa nin aad iyo aad u aqli badan ani mid ma kala garanaynin inuu naftigiisa ahaa nin dhinac u janjeero inuu aan kalma kala garanayn oo isbedelka rabo isbedelka rabo laakiin aniga waxa ii muuqatay hadalkiisina ahaa nin lasoo qaldaa tahay maxaa yeele wixiina wuu akhriyey keygiina wuu akhriyey kiina wuu akhriyey marka wuxuu yidhi tor waa lagu qaldo yiri waxaan looma socdo yiri bayaankan iyo bayaankaane isma lahaanu yiri anaga marka ku baahana ku yeeraynin qor iska tag yiri kadib waa burburkii intuusu bilaama aniga wadanka waa ka baxay oo xaggaasaan iska aaday marka waxaan ka wadaa dadkii aan ku fikiraynay culummada noo ahaa ee saxwada noo soo barbaariyey ee ahaa baa hal marqadkii marka ka baxay waxaana saameyn waxeed ugu badan aniga aragtida markaas qabyaaladaa saamaysay maxaa fitanka markay dhacaan wax badan waxaa u badan wax saameeya fidnooyinkaa saameeyo marka markaa arkay meeshaas iyo halka la marayo aan markaasaan total waxaan go'aansadaba inaan wadankan iskaga baxo oon sacuudi aan aado wadaadadan iyo mashruucooda wixii wadaan markaas aan faraha kala baxo waa la ogaa meeshii ku dhammaatay iska burburtay mar baan soo laabtay oo aan filay inay ahayd iyo sagaashan iyo lixdii ma ahayd mase sagaashan iyo shantii meelahaas inaydaan u malaynayaa dagaalkii geda intuusan dhicin ka hora mar soo laabtay mar aan geda tagaa jiray oo meesha aan sahan iyo shaqo ganacsi waxaan kale aan u tagnay markaas gedo oo nabad ka jirto oo barwaaqo ka jirto oo nimanka wadaadada ay gacanta ku hayaan oo isku fiican yihiin oo ayaan imid meesha waxaan ugu soo dhowey rag badan oo aan aad saaxiibo aynu sacuud aan isku naqiinay yar cabdullaahi maxaan bar lihi jir raxmatullahi caleyh oo dagaalkii geeda ku shahiiday oo dadkii amxaarad dagaalamay ahaa dagaalada iyo dhaqdhaqaaqyadii anaga koraan kala socon laakiin nin mubaashareeyo oo la socdo hawalaati ma ahayn kii barina anaga maaragtay waa maba jooginba waa ka maqnayn xaggaasaan ka jirna oo sacuudiya carabiya markaas degana aan ku maqnaa waa gartay mowqifka shariifka maadaama dadka majaalistiisa ku dhow oo mar waliba u taga aad ka mid ahayd mowqifka shariifka uu ka aaminsanaa duulaankii xabashida iyo duulaanadii xigay ee wadanka ilaa noloshiisa maraaxiisha ugu dambeysay maxaad nooga sheegi kartaa waxaad adiga ka maqashay iyo wax qof u dhowba uu kuu soo wariye ha noqoto shariifka waxa aniga kala kulmay oo inta badan waa la fadhiisan jiray cashiraan ka dhegeysan jiray gurigaan ugu tegi jiray si gaara maaragtay oo ula xiriiri jirnay markii kow dagaalkii ciraaq la qaaday ee kuwait markii ku duusho ee lagu duulay ee ciraaq ku duulay waxaan xustaa sacuudiyan joogay culuma la aruuriyey caalamka dhan laga aruuriyey oo maka la iskugu keenay shariifka looma yeerin mana tegin markaan weydiinana wuxuu qaatay uu yiri culummadaas marka waxay ahayd culummo la rabay in loo sallaxo inay bannaan tahay in gaalo lasoo wadan karo oo la adeegsan karo loo sallaxayo shariifku waxaa raggii u adadka ay kasoo horjeedo ahaa aad buu uga soo horjeeday dagaaladan kale meel kastoo dagaal ka socdo shariifku meel kastoo dagaal ka socdan wuxuu ka aaminsanaa gaal iyo muslim hadday dagaalamayaan inuu dagaalkaas xaqiga uu jihaad yahay gaal iyo muslim ay dagaalamayaan in la dacmiyo in laga qayb qaato adiga ninkii wuxuna asi u taala dhihi jiray ninkii adduun doona asi u taalaa ninkii qabiil doona asi u taalaa laakiin maadaama gaal mudankii qabsada uu yahay weliba amxaarada shariifka aad buu u nabcaa aad buu u soo jeeda inta aniga kala kulmay oo la fadhiistay marka sidiis wuxuu ahaa dagaalkaas oo loo babacdhigay culammadii diido ku jira oo dhihi jira war gaal lama adeegsan karo meel kastoo gaal ugula dagaalamayo oo qofka la dagaalama muslim uu yahay waa dagaal jihaada in laga qayb qaato aaminsan asiga taasuuna ku tagay oo noloshiisa maarata intaan ku ogaa maaragtay waa gartay doctor xanafi siduu muqdisho uga soo dhexbaxay ganacsigii shaqadii howlihii uu ku jiray siduu uga soo dhexbaxay oo uu hadda halkan ku fadhiyaa sidii u socotay oo dagaalkii loo juray oo nin isqarya iyo nin muuqdaba loo jihaadayy waxay noqotay marka mar haddaa hadashid oo mabdaada caddaysatid waxaa noqonaysaa in maaragtay mowqifkaada la ogaado cadowgan wuu badanayaa waxaa dhacaysa markaad tiraahda hala dagaalamo oo hala jihaado oo hala waxeeyo ku suuro geli mayso inaa ama sacuudi tegtid ama imaaraad tegtid ama aad diyaaradihii mar dambe raaraacdi oo wareegtid ku suurageli mayso xaramkaadan tegi karin oo lagu ogolaanaynin marka waxay noqotay marka xaqiiqdada intii laysqarin karo halaysqariye ahayd laakiin markaa wixii ka dambeeyey in maaragtay mowqif la qaato dagaaladii waad kii sii bateen waa tii maaragtay mar walbana waxaan ahaa nin mowqifkiisay markaa mabdiisa caddaystay go'aansadayna in iqaamadan iyo waxaan xagga la iska dhigo go'aansadayna in maarata mabda'an jihaadiga suu shariifka noo dardaarmo meel kasoo joogo dadkan wadana ay yihiin dad maaragtay dadku shariifka noo tilmaamay ku xiran in maaragtay la taageero oo lala shaqeeyo lala midoobo runtiina waxaan aad iyo maaragtay u jeclaa intaan lasoo bixin karo in dadkii waxaana ka mid ahaa aad uga shaqeeyay in la mideeyo maaragtay labadii urure markaas ugu baarisanay ee xisbu islaam iyo shabaabka in la mideeyo markii la midoobayna waxay noqotay maaragtay in maaragtay alxamdulilah maaragtay mar haddaa noqotay nin soo muuqday oo iclaan galay oo hadlayna hadda waxay noqonaysaa mabdac inaad akhrisid inaad akhrisan karin oo banaankaa soo qaxdid oo meeshuu jihaad jirana aad aadid xamaraan kasoo qaxnay ceelashaa nimid dee ceelasha waa tii la iskaga daba yimid waa kasii qaxnay balweyna waa la iskaga daba yimid waa lasoo qaxay buulo burtaalayin buulut waa lasoo daba qaxay jallaqsayim jallaqs waa lasoo daba qaxay nin waxaa noqonaysaa marka adiga iyo ilmahaada iyo caruurtaada iyo xaaskaada garbaha ku wata mabda'aadi diintaana difaacanaya meelaa xor ku too ilaahay ku caabudan meela xortu ilaah ku caabud caabitid welina welina lama weynin welina lama weynayo alxamdulilah casiisna aad tahay alxamdulilah Joy- kana fiican tahay alxamdulilah ani nolosheeda waxay soo martay anoo shan kun oo dollar qaadana nolosheeda waxay soo martay anoo xaramka ilaahay ku dukana jamaacadaha Mhm.
waxay soo martay nolosheeda anoo xaramka u itikaafa Mhm.
haddana waxaan ogaaday inaan maanta aan ka fiicanahay kadibna waxaa tiri yaa caabid alxaramayni loo absartaa yaa xaylo absartane Mhm.
joy waa waa ku farxay runtii aad baan u farxay maartay wuxuu kamid ahaa yaa caabid alxaram wuxuu kamid ahaa Mhm.
shicirka shariifka raxmatullahi caleyh oo aad ugu celceli jiray Mhm.
oo nagu baraarujiray Mhm.
ayaa kamid ah fudayl iyo macayaar iyo cabdullaahi mubarak ee wixii dhex maray Mhm.
aad buu shariif ku jeclaa eh, gabaygaas Mhm.
shicirkaas aad buu u jeclaa Mhm.
marka markaas hadee waxa weeye eh, eh, nin qoyan biyo iskama dhowray noqotay marka eh, markaas war nin doctoorku muwaaliha war doctoorku saanu ahaaye war doctoorku saan ahaay inay iska bilaabato Mhm.
ayadana waxa macnaha ay sameynaysa ma jirto doctoorka saan u ahaa saan u ahaa waxay bilaabatay oo aniga aan arkay intaan eh, warbaahinta ku jiray markii aad ka soo muuqatay mucaskar tababar adoo garkaagu cas yahay tuutaysan oo qore garab ka surtay markaas waxaa layidhi diktoorkii lixdan jirkii qore garabka ku surtay mashadkaas bal ka waran eh, dadka eh, ku dhaliilaya suuraddaas ayay ka bixiyeen adiga muxuu kaaga dhignaa wallaahi aniga waxay iga dhigneed eh, maxaan idhaahdaa wax ugu fiican oo qofka amaniyaadkiisa ah laba siba aadan ugu faraxsanaa runtii mid waxayd eh, inaan noqdo tusaale ummad badan oo muslimiin ah oo fiirsata aniga iyo dad iga sii waaweyn sida sheekhayga sheekh axmed dheere iyo rag badan oo tusaale fiican noqda jo inaan ummadda ilaahay subxaana wa tacaala u muujino dacaayadda dhehaysa maarata war meesha ilmo yararaa jooga ee ee waxa meesha lagu hayo waa caruur yare shabaab iyo dhalinyaro waa la yihahda ee ee meeshii ay ka soo baxaan dad ee, culummadii jaamacadaha ka soo baxay sheekh axmed dheere oo ciraaqna jaamacad ka soo dhigtay sacuudina jaamacad islaamiga uga soo baxay iyo xanafi ilaa talyaani ilaa meel wax ku soo bartay jo waxay noo ahayd runtii anaga ee, mithaal fiican oo ilaahay aan ugu dhowaanayno subxaana wa tacaala anagana aan noqonayno ee, dad maaragta aan ee, luqmo meel iska yaalo oo cadow maanta meel kasta waa qaxaysa waa ordaysaa laakiin maanta markaad tababaran tahay oo quragaada haysatay oo Cad meel dagaalka laga aad qaato.
taqaan cad meel laga qaata aadan noqonin maaragtay Jee, in laga baxo maaragta ee, ee, ee, ee, qoriga Shacabnimada.
shacabnimada in laga baxo Mhm.
ee, waxay noqonaysaa ee, miise fiicanay noqonaysaa oo ilmahaadaa ku farxaya oo Mhm.
caruurtaada markay arkaan ay aabbaha oo tababaranay oo ayagana tababaranay oo ku Mhm.
dhiiranay oo kii maanta isdhahay jaamiciyaa tahay ama waxbaa taqaanaa Mhm.
ama maaragtay qurbo jooga ee isdhahay war horta meeshan yaa ku jiro Mhm.
meeshan yaa kaaga horreey kii isdhahay Mhm.
wuxuu arkayaa in looga soo horeeyo oo maaragtay hadday aqoon tahay Mhm.
hadday waayo aragnimo tahay Mhm.
hadday da' tahay Mhm.
marka waxay noo ahayd runtii farxad bay noo ahayd Mhm.
Eh, waxayna ka mid tahay digriyaadka waxyaabaha aan aad u jecelahay waxay ka mid tahay dadka maanta aan ugu jecelahay maaragtay jihaadka ma la yaro dadka aan meesha iskula jirnay Mhm. dadka iska soo noolaateen dadka aan isla soo Maalin noolaanay mucaaska aan isla soo noolaan dadka aan maanta ugu jecelahay Mhm. saaxiibada oo shacabdi dhabta.
waaxid oo kale markaan maanta arko oo geed isla seexa jirna oo habeenkii marka la soo kaco garbaha isqabsan jirin soo ordi jirin markaan aragno oo eh, ragga waxay ii tahay ragga aan ugu jecelahay ka mid tahay maanta Jee, ma helen maanta adduunyada kama helen maanta dad saas aan ugu jecelahay oo aan walaalahay ka jecelahay waalidkay ka jecelahay maanta lama helen maarata kama soo martay maarata Saas, saas, saas.
marka waxayna ahayd maarata runtii eh, wax fiican oo maanta ummad baan ay soo hirato maantana ay dad badan ay maarata ay soo galaan oo maanta waxaan aad ugu farxay habeendood markuu hadlaya maarata kamadiid aad baan u jecel aad ugu farxay runtii maarata Madid abwaanka.
ah, abwaanka markuu soo galay rag badan ba waxay u noqon doontaa insha allahu tacaala waa la isfiirsanaya maarata waa jiil bacda waa jiil jiil bacda jiil waay irmu bani ismaaciil fa inna bani ismaaciil oo markuu nabiga alayhi Allahu salaatu wasalaam marka qudwa fiicanay noo ahayd ilaahayna waxaan ka barya inuu khaatimada noogu dilo inuu ilaahay ikhlaas nooga dhigo subxaana wa tacaala laakiin waa cashiro macaan ee nolol macaan joy markaa soo daashid waxay noo ahayd mucaskarkaas eh, taariikh dahabi ee noo ahayd maaragtay aada u fiican maaragtay.
naqlo oo nolosha- xayaa nolosheena ka mid a oo u baahan in buwaaga laga qoro oo maaragtay laga sheekeeyo oo eh, wixii laga soo maray iyo taariikho badan leedahay khaasay leedahay insha allahu tacaala Eh, doctor xanafi hadda eh, alxamdulilah waa aabe waa waalid famalkiisa iyo isaga dhammaan jihaadka mataqaanaa maxaa la dhihi jiray ay dhinaca kaga jiraan Eh, caruurtii aad ka soo kaxaysay iyo reerkii aad ka soo kaxaysay sacuudi carabiya adiga oo soo baxay halkan yimid iqaamadii iska tuuray noloshan jihaadka doortay maanta dad badan ayaa laga yaabaa inay dibaddaas ad ka soo tagteen ay niyad u hayaan inay aadaan ku haminayaan qaarkood dhibaato u jiirayaan ma jiraan wax noloshaas maalintii aad ka soo dhexbaxday ilaa hadda wax aad tabayso qoomamo aad ka muujiso meeshii maxaa kaa soo kaxiyey aad is leedahay ma jiraan dadkaas dee maanta mataqaanaa halkaas u diga damlaynaya oo doonaya inay bal qurbaha ka war doonaanse maxaa halkan uga sheegi lahayd
bismillahi raxmaan horta alxamdulilah ilaahay fadligiis ilaahan ku mahadina maanta wax aan tabayo oon dhihi karo waxaasa ama kaa dhinaadee ama kaa maqnaadee ama ah tabanayso wallahi maanta ma jiraan alxamdulilah alxamdulilah maxaa yeelay hadday noqoto ee kifaax iyo nidaal iyo sharaf iyo cizina kii ugu ficnaa ilahay uu gaarsiiye subxaana wa tacaala alxamdulilah maanta aniga ilaahay shan wiil buu isiiyey shanta wiilna maanta camarkay ugula jiraan alxamdulilah ilahay aan ku mahadinayaa maanta ka maloolayna in maarata wiilkii yarada aabba waa qaldan tahay meesha maxaa ka haysaa ama aan ka walwal wiilkeyga maanta inuu maarata ama calool uus noqdo ama mooriyaa noqdo ama maarata u noqdo u noqdo dabadhiilif gaalo u noqdo ilaahan ka magangali subxana wa tacaala wax maanta aan isleehay xanafiyow waxaasaa kaa kaa kaa dayacmay ama kaa baaqday alxamdulilah maanta ma jiraan nolosha uu fiicnaan ku noolahay mid uu fiicnaan ku jiraa waana qofka ninkuu ilaahay garansiiyo subxaana watacaala maxaa le adduunyada sideeba wax yaroo la cuno afka la geliyo meel yaroo la jiifto haddii adduunyada ay qiimo ay leedahay adduunka waxaa u qiimada nabi maxamed u qiimada alayh salatu wasalaam nabi maxamed alayhi salatu wasalaam maanta adduunya wax qiimaa lama lahayn ilaahay subxana taala soo doortay oo ambiyadana ka doortay adduunyada wuxuuna tusiyey qiimaha ee wax ay tahay in waxba faa'iida islahay maaragtay marka aniga wax hadda maanta islaahay carabaan tagay yurubaan tagay meel kastaan tagay maanta nolosha aan hayso wallaahi aladii laa ilaaha khayru nolol ka macaan oo qof bini aadan uu ku noolaan lahaa awlaadaadii kuu xifdisan caruurtaadii kuu xifdisan ilmahaadii kuu xifdisan maanta waxa ugu muhiimsan waxa waa caruurta waaye waa ilmahaada maanta in cadow maanta kugu noqdaan oo maarata ama ku dacaydeen ama maanta aad xabad isku qaadataan oo isku dishaan marka maanta nolosha ugu macaan ninkuu ilaahay siiyo oo garansiiyo adduunyada maalmo yar waaye oo waa laga tegaya maarata ilaah laga dooranaya subxana wa tacaala marka aniga waxaan tabanayo oo haba yaraate ee ma jirto dadkan ka waran marka maanta waxaa laga yaabaa dadna inay usii qulqulayaan halkii aad ka timaadeen iyo qurbihii iyagoo nolol raadinaya dad kalena waxaa laga yaabaa in ganacsiga aad ku jirteen aad kasoo dhexbaxdeen qof shaqaysanaya lacag dhowr kunoo dolara bishii mushaar ku tashanaya oo shaqaynaya wixii aad ku dhex jirtay qof hadda ku dhex jiray jihaadkii niyad u haya ayaa jiro walaac uu ku hayo reerka inteed geynaysaa maxaa la biilanaya maxaa la cunaya ma ardayda maxaad ku bixinaysaa dadka walaaca noocaasa la nool haddana jihaadkii raba dabcan iyaga wax aysan fahmi karin oo adiga aad fahamsan tahay ayaa jira hadda dadkaas maxaa ugu fasiri lahayd walaaca ku dhex abuuran ee jihaadka ka hortaagan
dadkaas waxaan dhihi lahaa qur-aanka ilahi wuxuu ku sheegay subxaana watacaala qofka si daacad ah ilaahay diintiis ugu baxaa ee u hijroodaa ee jihaad u baxaa ijid fil ardi muwaraaqa man kathiira ilah quraan ku sheegay subxana watacaala waxaan xusuustaa habeenkan jallaqsi ka soo baxaynay habeenka jallaqsi ka soo baxaynay mobailkeyga waxaa ku jirta sagaal dolar waa garta sagaal dolar ayaa iigu jirta waa laysoo wacay waxaa la datoore cadowaa soo dhow isdiyaari meesha u bixi kartid magaalada inaa ka baxda lagaa rabaa sagaal dolar markaas haysta habeenka roob adee waa xusuustaa caruurtiidoo dhan iyo anigoo dhan baawarroneedoo haystaan ka soo buuxiyey waa soo baxnay markaan laamiga meel jibileyli aan ka soo degayno oo laamiga aan ka soo degayno war dheena usoo socono ninka yaqaana yaqaana waddankaas nin kaloo nahor ogo baawurooda anaga horeeyo baa waxaa ii soo dhaaday laba boqoloo dolar ninkaa isoo anin saaxibka isoo wacay wuxuri toore niyo waxaa maqlay haddana inaad jalaqsi ka bixaysa niyo wallahi billahi niyo waa rafaaday ilaaha kuu kaalmeey niyo waa hadda weli laamigii kama soo degin soo ma aadin waxaa iska soo baxay habeenkii shan saac bar meelahaasaan tagnay meesha war in la yiraahdo iigu horeysay nin baa gurigiisa noo baneeyey gurigiisu nooga baxay hal qol iyo darsool aha waa noo baneeyey
gobonimo
caruurtiisa asigi waa qaatay guri kaloo hooyadiisa jirta oo caruurtiisa geystay anagoo faraxsan oo masruur ah oo biilkii waxaysan oo guri aan ka fikirayna bilaabataba baashaba waxba ku bilaabataba barwaaqay ku bilaabataba maaragta eh. marka waxaan dhihi lahaa wallaahi aladii laa ilaaha khayru waxaa xaqiiqa ah aayadda ilaahay sheegay subxaana watacaala yajid fi lardi muraaqaman katiira wax aadan filayn ayaa kuu soo baxa marka waxaan dhan aa ka soo tagtid maxaa ilaahay been sheegi maya subxaana watacaala jooye waxaa ka fiican nolosha hal maalin oo jihaad la joogo qiimeeda hala fiiriyo nolosha maanta haddii jihaad lagu dhintana qiimeeda hala fiiriyo nolosha maanta jihaad shaqada laga qabtana hala fiiriyo hal maalin oo jihaad la istaago adduunyada dhana ka qayr badan tahay hal maalin bis hal saacad bis ay ka qayr badan tahay noqdo muhiima ayaan rabaa inaan ah, aan- aan- aan- aan dul istaagno waxaa noo qiimaysaa dhanka barakada lacagaha xagga ka imaanaya lacagta halkan laga helo bal ka waran dadka aad ayay u yaabaan marka la yidhahdo famil meel degan ayaa bishii boqol dolar bilanaya ama laba boqol bilanaya dad badan oo ku dhegeysanaya hadda waxaa laga yaabaa oo magaalooyin ku nool oo biilkooda uusan kun dolar ka yareen inay ku dhegeysanaan oo ay kula yaabahin bal ba- dhanka barakada lacagta bal arrintaas bal hal mar waxaa la yidhahdaa laysa alqabaru kalmucaayana Eh, shayga markaa aragto iyo markaa maqasho waa kala gedisan yihiin aad iyo aad aniga markaan shan kun oo dollar qaadana oo isbitaal weyn joogo oo xayaad aan ka shaqayna oo intaas aan leeyahay waxaa laga yaabaa shantaas kun oo dollar inay meelo kala gedisan ay ku kala baxayso mid ku shaxaado hawareer jirato mid iskuul ah ka bixiso jaamacad ah mid qaaraan lagugu soo qoro qasaba aadan diidi karinba Eh, mid jiranoo la yaraa ilaa uu- ilaa maarata ninkan waa jiran yahay oo adiga jooyo shantii kunba waxay ku dhammaanaysaa si aadan aadan dareemi karinba walacaana kuu jiro halaca kuu jiro halac aa kuu jiro weliba dadka aan hadda gurigaan lahaa aan deganaa oo ijaar ma bixinayna dadka guryaha ku jiro jooyo bisha waxay la tahay ham- saddex bilcamay la tahay bisha laakiin noloshan eh, jihaadiga ah anuu mubaalaqa samaynayna show waxaan ku arkay gabar hal doolar maalintii biilato waa garta hal doolar Mm.
gabar biilataan ku ark gabadhaas ilmaheeda iyo noloshay ku nooshahay iyo quruxdooda haddaa aragtidna tatacajab tatacajab aniga maanta waxaa laga yaabaa qofka laba boqol oo doolar biisha inuu wax weyn ila tahay way barakoobaysaa jaanib aysan eh, dadka filayna oo kale waxaa jiro Je- barakada waxaa laga dareemayaa waxaa laga dareemayaa nolosha aa ku jirtid aa laga dhex dareemayaa joya haddaa shan kun oo qaadatid noloshaada waxay noqonaysaa shanta kun meel lagu beerdarayna Mm.
meel lagu bixinayo maxaa yeelay costumka waxa waxa waxa waxa u baahan taha barana dakhliga kusoo galay iyo baahida isla ekaan baahida is- iska soconays mar walba waa isla ekaanaysa waa is ekaanaysaa toban kun haddii laga dhigo toban kun kuma deeqayso labaatan kun haddaa qaatay labaatan kuma deeqayso laakiin noloshan jihaadiga ah joy nolosha aa ku nooshahay mar walba ay ku xiran tahay marka dadkaas waxaan dhahayaa nolol kastoo aa ka soo tagtaan nolol ka macaanaa ka helaysaan oo ficlan aan aragne oo baraadka aan u aragna aa- aa ka helaysaa marka taasaan dhihi lahaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiik Eh, jaanib kale haddii aan u gudubno Eh, doctore takhasuskaaga waa daawada sidaad noo sheegtay daawadana mushkilad xoogan ayaa maanta ka jirta mowduucaas eh, haddii aan usoo daadegno horta daawada eh, fatrada aad ka shaqaynaysay waa imisa wadamo aad tagtay oo aad seminaar ama eh, tababar u tagtay haddii ay jiraan wadamo aad ka soo gaday daawooyinka haddii ay jiraan nolosha daawadooda sida ay tahay bal ka waran nidaamka daawada ee dunida sida u shaqeeyaa
bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, saan hore u sheegay anaga jaamacaddii kiimikada aan ka baxay isla markaan ka baxayna warshaddii daawadaan ka shaqo bilaabay Eh, isla markii aan shaqeeyey lix bilood markaan shaqeeyeyna waxbarasho daawa talyaaniga leegu diray magaalada milaano la yidhaahdo Eh, markaan milaano soo dhameeyeyna iyadoo dadka jecel in dibadda lasii aado aad laygu dhiiragelinayo mar haddaan maaragtay waxbarashadii kalena aan dhameeyey lacagna aan haysto Eh, waa xusuustaa maalinkay ii dhammaanaysay waxbarashada lix kun oo doolarna haysta anoo milaano joogo Eh, ka waran waagaas mawaalinka ugu badan ee la aadaya yurub iyo maraykan lasii gelay ahayd markaan kooroska dhammaynay baa waxaana la siiyey xilli waxaan kusoo aadan krismaska la yidhaahdo fasaxii krismaskaa soo galay shan iyo labaadka december krismas wax laga qabaan qoladii waxna baraysa waxay tiri viisa meeshaa doontaan caalamka annaga idin damiinanayno waa tegi kartaan markaas raggeenii meesha baxay waxaan go-aansanay markay noo dhammaato kooraska waxbarashada inaan maraykan iyo kanada iyo yurubtaas kale aan hore usii galno cid naga mida oo ku jirta inay u soo noqonayso soomaaliya laguma jirto fiisooyinkaan xariisanay ani markaas kanada raba inaan aado nin raggii saxwada aan isla bilaabnay oo maxamed xasan kadre la yidhaahdo oo reer balweyne ah oo ardaydii secondariga aan iskala baxnay aloodka igu horrey ahaa oo jaamacadda b h d ka diyaariyo jaamacad meel bolana la yiraahdo b h d ka diyaaro veterinariga barto oo ismaqli jirnay baana warninka horoska noo dhammaaday waana laaba rabnaa waa isdiyaarinaynaa aan isaragno aan ismacsaalamayno maxamed xasan katle ba wuxuu waayahay intaada bixinina cashaa idiin sameynaa adiga injineerka yarkii kaleeto mursal yara dhihi jireen ii imaada ninkii waana waday jaamacaddiisaan tagnay cashoo noo sameeyey meel koraa fooqoo jaamacadda korkeeda kambaska casha noogu sameeyey meeshaan ku cashaynay wuxuu rimayahow waxaa maqlay inaa maaragtay koroska idiin dhammaaday horena aa u socotiin ma jirtaa warkaas oo wadankii aadan ku noqonaynin ha nani waa ninkan sweden u xaraysan aniga kanada ii xaraysan kan maaragta wuxuu rabaa inuu maarata maraykanka aado lacagna waa haysanaa waa viisana waa haysanaa waa lasii soconaya nin aad u caqli badan oo ahaa maxamed xasan kadle wuxuu rinay saddex su-aal adin weydiinaya saddex su-aal haddaa iga jawaabdaan waa bixi kartaan haddaa iga jawaab weysaan taladeeda qaadanaysaan soo dayaan ahnay maxamed wuxuu yidhi su-aashkaad waxay tahay waxay ii sheegtaan qof soomaaliyeed oo soomaali ka soo tagay oo yurub iyo maraykan aaday oo hanti weyn kala yimid oo taajir ah oo tujaarta soomaali ka mid ah oo la leeyahay ninkan hantidan iyo tijaaradan lacagtan wuxuu ka keenay yurub iyo maraykan magaciisa ii sheegu dhah waa la isfiifiiriyey xaansha weli allah u naxariiste uunlaay allah u naxariiste jirde xuseen allah u naxariiste wixii oo dhan hal nin oo hanti iyo tijaaro ka keenay oo tujaartii soomaaliya weynay ilaa haddan lama haya umalaynaya war ma haynaan dhahnay wuxuu yidhi ma jiro yiri nin taajir ka noqday oo yurub maraykan lacag ka keenay oo taajirkan yurub maraykanka laha ma jiro yiri hanti iyo tijaar lagama keeno xagga iska dhigo dhah su-aalkan idin weydiinayo yiri su-aash kale weydiina waxay tu yiri nin owlaad badan oo caruur badan oo yurub maraykan ka keenay oo soomaali keenay oo dhaha ninkan owlaadan yurub maraykan uu ka keenay sheeguu yiri waa midaan waxba dhalinba mid hal cunugnaa gaalaha ka dhali waaye mid canugiisa asiganaba isnaceyna kala tageen waaye owlaadna lagama keeno dhah haddii laga keena taya malahan haddii laga keena taya malahan mid lasoo duray oo naanaab ah wuxuu yiri owlaadna lagama keeno yiri yurub iyo maraykan yiri su-aashii wadan saxaad weydiinuu yiri nin yurub iyo maraykan ka yimid oo soomaaliya yimid oo akhlaaq leh oo diin leh ya oon balwad lahayn oo leeyahay ninkan akhlaaqdan iyo balwadan iyo wanaagan yurub maraykan ka keena sheeg mid bilyaarda cayaara mid banooni cayaara mid baaskad cayaara mid khamre cabi ah waxaasaa ka imaano yiri runtii ninkaas aad buu maalinkaas iila taliyey habeenkii markaan kasoo tagna oo hoteelkeena aan nimid ani habeenkii waa seexawey yarkii kalena waa seexawey injineerkiina waa seexawey jadulku naga qalda ninki haye maxaa ku soo baxay ani waa istiqaarisanahay ni waa laabanayaan dhah laabashadana waalidka iyo dadka waxoogaan dhimashay u arkeen aad baa loo dhibsan inaan soo laabto horta saasaan soo usoo laabtay markaan usoo laabto ani cilmigaas daawada marka kiimikaasaan bartay kadibna takhasuskaasaan kusoo sameeyey kadibna soomaaliyan kusoo laabtay kadib markaan arkay wadanka odciisana waa ka baxay sidaasay ahayd adduunyada ilaahay inta aan ama waxbarasho ugu tagay ama caafimaad ugu tagay ama ganacsi ugu tagayna aad bay u badan yihiin wadankii ugu horreyso aan diyaarad u raac horta talyaaniga u ahaa wadankii kaloo aan taga masar u ahaa wadankii aan tago kenya u ahaa wadankii aan tago indonesia u ahaa wadankii aan tago ganacsi u tago china u ahaa wadankii aan tago malaysian ka ganacsadaan tagaan ahaa kuwait iyo meeshila imaaraadkana aad baan uga ganacsaday yeman intaasu jeeraan ka ganacsaday ethoobiyaankan switzerland yuruq magaala yidhaahda iyo iska daa wadamadaasoo dhan intaasoo dhan waay aragnimo ah qisooyin badan iga soo qabsadeen dhacdooyin badan iga soo qabsadeen
aan u soo noqona marka adduunyada waad soo martay nidaamka la maro iyo habraacyada daawada iyo tayadooda bal ka waran maanta nidaamka tayada ee daawada adduunka ka jira iyo midka soomaaliya ka jira bismillahi raxmaan raxiim horta adduunka iyo soomaaliya markaan ka hadalno soomaaliya markii dowladdii ka burburtay wax walba ayaa la burburay waxbarashadaa burburtay caafimaadkaa burburay dhaqaalihaa burburay dadkaa burburay macnawiyaadkaa burburay wixii oo dhan waa burbureen daawadu waa wax kiimikalis ah oo la ysku dardaro oo la barto oo la qoro soomaaliya marka markay burburtay wixii aqoon lahaa dhan waa la burbureen dagaaladii ehelka ahaa iyo wixii u s iyo balaayi wixii dhacay waxaa soo baxay wax aan la aqoonin laga cudubelisa soo baxay waxaa dhakhaatiir noqday ninkii maalin dad cirbad ku dira dhakhtar iska noqday marka soomaaliya marka la yidhaahdo dowladda intay jirtay anigu warshadaasaan ka shaqeyna waxay adaa warshada keliya ee bariga afrika ku taalo ee istaandarkeedu shirkadda ugu weyn markaas caalamka ee farmaytaali kaala erba la yiraahdo ee daawada caalamka ka samaysa ugu sarreysa laba shirkad adduunya marka u sarreysa adduunka dhanba mid la yidhaha bayer munich daawada jarmalka samayso iyo farmaytaali kaala erba labadaas adduunyada ugu sarreysa wax daawo samay markaas qayb ka mid ahayd daawada aan xamar ku samayn oo talyaanigaas oo nala sameeyo dhakhaatiirtaas talyaaniga ay nala sameeyaan waxaan u dhoofi jirnay suudaan waxaan u dhoofi jirnay mosambiik waxaan u dhoofi jirnay kenya waxaan u dhoofi jirnay tanzania istaandarkaas iska leed heerkaas horta aan maraynay aan ka burburnay daawadana export ahayd daawada hadda soomaali bes marayna talyaaniya soomaaliya isa lahaa boqolkiiba kontonna soomaaliya iska leed boqolkiiba kontonna waxaa iska lahaa john venger wax la yahdo oo laba shirkadoo dowladdii talyaaniga iyo dowladdii soomaalida ay asal leh marka dhakhaatiirta talyaaniga soomaaliya joogeen dhakhaatiirta soomaaliya joogeen dhakhaatiirta kulli waa waa waa talyaani waaye qalabka iyo dhan wax laga keena talyaani waaye analisiga iyo baaritaanka iyo quality control waxa sameynaya waa talyaani waaye waxa la shaqeynaya oo howsha la wadana waa dhakhaatiir soomaali iyo dad soomaali oo caafimaadka horta la shaqeynaya marka heerkaas horta marayna oo daawadan xasidnimaa lagu xagliyaa ka waran in ma ogolaayan in dhakhaatiirta soomaalida ay soo baxaan oo ay dad isku filan noqdaan mise dad in laga sarmara aan rabin ay ahayn
talyaaniga miisada u leeh waxay tahay qofku markuu luqadiisa yaqaano aad bay u hagarbaxaan laakiin qofku markuu luqad kale yaqaano ama ingilishka yaqaano ama faransiiska yaqaano muu hagarbaxaan laakiin anaga maadaama jaamacadda inaan talyaani wax ku soo baranay macalimiintada horena jaamacadda ay talyaani ahaayeen aad bay ugu faraxsanaayeen maaragtay inaan la shaqeyn waana aamineen oo shaqada boqolkiiba sagaashan sagaal waxaa qabanayay ragga soomaalida qabanaysay way qaadayeen waxay geenayeen talyaaniga geenayeen laba sano camal xagga lagu geenayaa xaggaasaa tababar kale kusoo qaadanaysa oo lagu soo celinaya waxaa laga yaabaa labadii biloodba hal mar inaa haddana xagga research aa u tagta wax soo samaysid laakiin marka luqa kale ay tahay way necab yihiin qofka ingiriiska yaqaano ama qofka faransiiska yaqaano way isxasdayeen dhexdooda markay tahay marka saas marka u burtay waddanka waxaa qabsadeen dhahnay dadkaas caafimaad ma jiro daawo ma jirto waxaa ka ganacsanaya dad aan aqoon lahayn wixii waxay isu noqdeen maaragtay nin walba inuu iska galo fiilka iska galo waxbarashada waxay noqotay waxaan tayo lahayn waxay iska noqotay jaamacad been in la sameeyo waxay iska noqotay wixii inaan asal ay lahayn daawadii sidoo kale waxay gashay ganacsi ganacsi xaadlay gashay waxaan xasuustaa maalin baan qolo shirkad baan u qoray waxaa jiri jira bahalay jiray email qoradii china ahayd waxaan waxaan rabaa daawo noocaas noocaase weliba markaa sacuudian joogaa imailkan kasoo diraa inaa ii samaysaan oo aa idinka gataan rabaa bas waxay tiin xaggee u rabtaa daawaday dheheen waxaana destinationale marka meesha daawada la geyna marka waxaan destinationkayga waxaa rabaa in soomaaliya la geeyaan rabaan dheh bas wuxuu yiri ambashuliinka noocaasa ee boqolka xabo ku jirto waxaan kugu sameynaynaa two point three boqol xabo waxaan dhaha okay waa fiicantaan dhahay two point three mi ahaa waa fiican tahay lacag ahaan micnaha lacag ahaan haa laba dhibic saddex doolar bes waxaan dhahay waa yahay ka warramaan dhahay saa waa sheekaysanay imailkan ku celiyey imailka is waxaan dhahay waxaan rabaan dhahay waa waa idin imaanayaa laakiin bishardi waxaan dhahay daawada marka la sameyn waxaan dhahay broseska aad ku samaynaysaan daawada iyo analisiga aad samaynaysaan quality controlkiina inaan ogaado oo nin noocaasaan ahay daawada yaqaanaan ahay quality controlka yaqaanaan ahay inaan jeegaraysaan raba quality content aan la socdaan rabana zam waa iga gabsadeen waa xasuustaa maalinkii toddobaad mise maalinkii lixaad ee email ii soo direen waxay dhaheen sorry shaqaan jirna waa maqneen sifooyinkaas aan soo weydiis haddaa rabtiya dhaheen waxaan kugu samaynaynaa boqolkii xabo waxaan kugu samaynayaa lix iyo toban doolar ay dhaheen haddaa rabti quality controlkooda iyo waxooda inaa adiga jeegaraysid waa shaki marka fiiri qiyaas laba doolar dhibic saddex iyo lix toban dol wax u dhexeeya waa baxay jainan aaday qolada imviti garaysay waa u tagay waxaan dhahay hotel ay geeyeen waa isoo dhaweyn warshadda ay geeyeen emailkii wixii akhriyeen ninka adii maaha waa isoo dhaweyn airbortka iga soo qaadeen waxaa dhehen haddee waa tana umugshilinka haddaa rabtidna waxaan dhahay waay aa maarata umugshilinkaana boqolka xaba aad iiga gadaysaan lix iyo toban doolar isla umugshilinkaana aad uga gadaysaan maaragtay laba dhibic saddex doolar wuxuu yiri adigu soo soomaali ma tuydu yiri ha anaa soomaali waxnaga gato yiri haye soomaali quality waxaasan fiiraan yiri haye daawada sida marka la sameyna marka hal shay oo masalan capsulkan dhowr shay laga sameynaa daawadan shay waxaa jira marka asalka ah oo nuxurka ah active ingiriis loo ingiriisiga prinjiba atifa layidhaa talyaaniga waa shayga shaqada ama cudurkaas daaweyn ay qabanay waxyaabo kale lagu daraa marka waxyaaba waxaa jira oo maarata lagu adkaynayo waxyaaba ur iyo caraf lagu samaynayo waxyaaba waxaa jira lagu adkaynayo si uusan muddo dheer u joogo ejabeentale waxaas waxaa lagu qasay marka waxa qaalka waxaa waxa active ingiriisiga ama brinjib atiifa ayaa shay qaali ah kaasaa markaa la dhimaya dhehen marka kaasaa wax yar laga soo qaadanaya waxaan kaleet wax weyn lagu diraa dhibaato ma laha daawadi marka facaal ma noqonayso marka facaal ma noqonayso daawadii waa iska laqlaqay waa iska laqlaqaysaa marka anaa istaagay oo kor istaagay oo tagay marka waxaan dhahay saas hadday tahay aniga diyaar u mihi maxaa yeelay suuqa waxaa yaalo ambugshiliin laba dhibic saddex ah ma geyi karo ambugshiliin lix iyo toban doolar ah wax iga gadanaa ma laha waa saas wax iga gadanaa ma laha soomaali marka konteynaradii waxaa loo saara waxaas waay daawada marka waxay gacanta ugasha marka kule dad reer baadi ah oo aqoon lahayn reer baadiye mase tujaar dhigimirata ah tujaar asalkoo reer baadiye ah oo xaaraantii ku soo barbaaray ilaa maa raxima rabbuka oo waxaas ka ganacsada oo aqoon u lahayn waxyaabahan la yaaba waxaa kamid ahaa dadkan lankada aqoon xumo ma hayse waxaa hayso ma ahan waa hunguridoon markii hore bilowga ahaa saasay ku bilaabatay dhiig miirashadana waxa ula kaleeto wixii aqoonta waxa iska noqotayba ganacsi iska noqotayba dhaqaatiirta waxa iska noqday ganacsi isbitaal weyn la sameynaya caalami muhiimadana waxay tahay in maaragtay ganacsi laga sameeyo dhaqaal laga sameeyo alla kabaqitaanka iska yaraaday qualitiga iska yaraaday meeshii la raba in daawada daawada nidaamay leedahay maaragtay oo lagu kontrol waxyaabaha daawada laga ilaaliyo waxaa kamid a sicirka daawada lagu geda in la kontrolaal raba oo noqdo sicir u qalmo wadankaas laga gedi karo in la noqdo raba si sicirka loo kontrol marka waxaa jira daawada magac bay leedahay waxay leedahay waxay leedahay brand name waxay leedahay generic name waxaa jira magac laysla wada yaqaano oo daawo kasta ay leedahay daawada generic neebka marka lagu qoraa oo loo sameeya loogu talaga in lagu siciyo si sicirka ugu fiican loogu gato waa markii daawada quality ay leedahay waaye brandka neemka lama soo qaato oo magacada lama soo qaato marka waxaan ka wadaa almuhiim daawadii waxay u gacan gashay marka dad aan ehel u ahayn aqoonteeda lahayn aanqira aan ka baqaynin adduun iyo ganacsi ka samaynayo ay u gacan wixiina waxay iska noqdeen shayga ugu muhiimsan markuu ka baxo alla ka baqidda wax kastaa dadka laga filna marka marka hadda maanta waxa ka ganacsana intooda badan waa ganacsi iyo adduunyo jacayl iyo lacag see loo sameeya mooyaane way adag tahay
intii wadanka aad joogtay shirkado badan ayaad lasoo shaqaysatay qaarna shiir ayaad kusoo yeelatay marka dadka noocaas oo kale ah ay daawooyinka soo rarayaan oo wadanka ay keenayaan qiimo jabanna ay ku keenayaan adiga iyo dadkii kula midka ahaa ee ganacsiga daawada aad ku jirteen way ku adag tahay inay keenaan kaniin lix iyo toban doolar jooga nin kalena laba doolar uu ku keensaday aad ay u adag tahay maxaad samayseen ma dantaa idinku kaliftay inaad wixii la walaaqataan mise waad ka badbaadeen haddaadse ka badbaadeen sidee ganacsigiina uu ku shaqeeyey dhanka kale sheerka dadka aad la leedahay iyaga qudhooda ma ka badqabeen waxa aad sheegayso
waa su-aal aad u fiican waaye aad u muhiim waaye aniga ragga sheerka aan leeyahay oo isbitaalka xayaadan ku dhahay anigana waxaan ahaa mas-uulka daawada qaabilsan oo daawada keenideeda gadideeda kaydinteeda tayadeeda aanqare adduun la weydiinayo dhaqaalaheeda lacagteeda ilaa fatra intee u dhexeysay taqriiban ilaa adiga waxaa la shaqeeya umalanaya xayaat laba kun iyo lix aan ka taga umalay shan sana camal aan la shaqeynaya aniga waxaan keenayey baaratamool ama aan suuriya aan ka keeno ama malaysiya aan ka keeno ama aan masar ka keeno ama aan ka keeno yeman aan ka keeno keniini waxaan keenayaa halkii saxabo oo shan kun oo shilin soomaali u yahay suuqana waxa yaalo kun shilin oo toban xabo baritimola yaalo hal istriib oo kun shilin ah oo toban xabaa yaalo aniga waxaan keenayaa daawo dhiikar ah oo dhiikar loo isticmaalayo oo bokiskeeda labaatanka xaba ay tahay oo suuriya aan ka keenayo labaatan doolar la gedayo suuqana waxaa taala iyadoo shan doolar geliyo sida isku qaadatay marka sida isku qaadatay marka waa very good waxay isku qabanaysaa daawadan aniga aan soo jeegareeyey oon soo hubiyey oon soo sameeyey waxaan u samaysanayaa magac aniga ii gaara brand name la yidhaahdo brand namekaas markaan u samaysto daawadaas waxaan haystaa oo aniga aan samaysanaya meel aniga aan ku socodsiin karo oo dadkan is iga baahanin aniga waxaan haystaa ugu yaraan lix dhakhtaraan haystaa ama toddoba dhakhtaraan haystaa waxaan haystaa bukaanjiif ii jiifo oo ilaa konton lixdan gaaraya sariiraan haystaa lixdan dhakhtar mid haweenkuu qaabilsan yahay caruurtuu qaabilsan yahay mid wuxuu qaabilsan yahay dadka waaweynuu qaabilsan yahay dhakhaatiirtaas waxay qorayaan oo ay samaynaan oo isbitaalkayga ka soconaya daawadii aniga aan soo qoray uma baahni inay dad kale marka iga gataan aniga haddii aana saas samayn oo booliskaas aan samaynina daawadan suuq maka gadmayso daawadan suuq maka gadmayso waa ku khasaaraysaa soo maa waxaa kaloo imaanayo dadka inta waxgaradka wax isweydiinayna baarajitimoolkan halka xabo shan kun yahay iyo baarajitimoolkan tobanka xabo shan kun yahay maxay kala yihiin haddii aan saas la samaynin aniga shuruudda aan kula galay oo ragga aan kula shirkoobay oo hantida aan ku darswaxeed waxaan anaa aqaano anaa faraha iga qaadaysaan anaa aakhiradii ilaalsana farageli ma jiraan adar waa soo maaha wixiina adinka askar waa haysanaysaan commitmentkaas horta ku soo gala meesha aniga anaa u madax bannaan daawada anaa keenaya anaa qaybinaya anaa kaydinaya anaa maamulaya ya waxaa leegu imaanaya xisaab sanadka marka la gaaro iyo talo sanadka marka la gaaro
waa gartay soomaaliya maanta maamulo kala duwan ayaa ka jira maamul goboleedyo dheh villa soomaaliya dheh wilaayaadka islaamiga dheh dhammaantood waxay ka saman yihiin mushkiladda ka haysata quality controlka daawada in daawadan kusoo galaysa tayadeeda la hubiyo mataqaanaa sidoo kale kaydadkana dhibaata ka haysato mushkiladda sidee lagu xalin karaa khibradaada iyo waayo aragnimadaada haddii aad aad wax ku biirin karto dadkaas horta waaga soomaaliya aan joognay daawadu hal hay-ad basaa keeni jirta sbimaa la dhihi jiro hay-adda daawada soomaaliya u qaabilsan daawo kas oo timaado sbimaa qaabilsaneed daawada waa la baarayaa marka keenta waa lagaa baarayaa quality controlka la geynayaa dad bartaa jiro miisaankeeda la fiirinaya urteeda la fiirinaya garaamkeeda la fiirinaya markaas kadib aa lagu fasaxa leya daawadaas okay waayo dokumentskeeda lagaa fiirinaya shirkadihii ah ka soo gaday laboratoriga soo maray hal meel oo isbiima la yidhaahdo ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa controlaysa halkaas meel waxaa saacidayo oo garab siinayo nidaam iyo sharci lagu ilaaliyo oo qofkii ka xadgudba ama daawo kala keena kontrabaana qabanayaa jira ama xarig ha noqdo ama ganaax ha noqdo wixi doon ha noqdo way adagta marka waxa marka hal gacan lagu haayo oo hal shirkadna ay hayso hal sharcin uu ilaalinayo kontroolka waa sahlan yahay haddii daawo maanta kontrobana soo gasho daqiiqada lagu soo ogaanaya way soo geli jirto daawo kontrol soo jirta laakiin ma jiri karto inta badan daawada xoolaha iyo waxaasa kontrolwax suuq u eli kara ma ah marka haddii la helo dad aqoontiina leh qalabkiina yaqaano sharcina loo helo lagu kontaroolo sharcina leh oo mastargaray karo oo meelo kale aysa wax ka soo gelayn laakiin waddan iska furana kontarool u samaynaya way adag tahay laakiin waxaa marka hal gacan lagu haayo oo dadka hayna dad nadiif oo iimaan iyo diin iyo alla kabaqid leh oo askariga iska waardiina laakiin alla ka cabsoonayo waa la kontarooli karaa aqoonteedana leh daawada waxaad sheegtay in marka dibadda laga keenayba tayada laga soo dilo qiimo jabanna lagu soo qaato iyadoo sidaas ahayd haddana waxaa jirta dhaliil kale oo ah markii waddanka la keenana in lagu kaydiyo meelo aan munaasab ahayn sidaa daraaddeedna tayadii ay kasii dhimato dadkan marka ay noqdeen dad iska laqaya daawadan iska cabaya wax isbedelna aysan jirin bal ka waran mushkilada dhanka kaydka ka taagan iyadoona miyaysan in wax fudud oo maamulada xitaa ay xalin karaan daawada run waaye kayd gaar u baahan tahay daawadu marka waxay leedahay temberature heerkul ugu badnaan ilaa soddon digri labaatan shan digri labaatan digri waa lagu ilaalin karaa daawada haddii mar waxaa loo sameeyo heerkulkana ilaa labaatan ilaa shan labaatan u noqdo waa lagu ilaalin karaa laakiin marawaxadda iyada xitaa marka qaar kuleel ay duubtaa soo hadduu kuleel jiro kuleel ay bixinaysaa kuleel ay ku siinaysaa ay kuseynaysaa marawaxaddu sideedaba dadaa u malaynaya inay wax keenaysa waxa jira unbay gudbinaysaa Ay gudbisaa.
ay badanaysaa hadduu qabow jirna qabow gudbinaysaa haddii kuleel kuleel jiraysaa mukeefkan waa ka gedisan yahay mukeefka meeshan kuleel jiro ayuu qabow keenaya gaasaa ku jiro hawuu ku wareegaya waa qaboobaya mushkiladda markaa jirtaa waxay tahay oo waxaasoo dhan ka daran oo sarta ay ka qurunsan tahay oo maagaas lagu halaagsamayey ilaa maa raxima rabbig waxay tahay jooya dadka marka la baarayo caafimaadka la baarayo daawoyn waxaa jiro loogu talagalay in dadka lagu baaro oo dhiigaga lagu baaro dhiigaa baaraysa masalan daawa ku daraysaa abitaadisaa baaraysaa eh, cagaarshowga aa ba- baaraysaa kansaraa baaraysaa eh, qofa dhiig ka qaadaysaa daawooyinkaas loogu talagalay sheybaarka waxay rabaan tembereejar gaar ah oo ugu yaraan sideed digrii oo ah waa inaa keentaa meel qabow oo u gaar waa inaa u samaysaa Mm.
waa inaa u samaysaa faranjeero u gaar ah asiga haddii marka aysanba jirinba oo shaygii loogu talagalay sideed digrii in suuqa bakaaraha lagu haayo oo shan iyo labaatan digrii ah makula tahay shaygaas wax lagu baaray inuu soo saara cudur saxa soo saara makula tahay dhiigga lagu baaray meel labaatan shan digrii giri ah ee loogu talagalay in lagu baaro sideed digrii makula tahay inuu soo saarayo
waa garta Jee, aniga waa la yaabay Jee, qofku dhaha marka maalinta- dad xanuunsan oo wax ma qabtid la dhahay haddii aad aragto hala yaabin marka Mhm.
hala yaabin maxaa daawada wax lagu baaray eber eh waxaasoo dhan marka maxaa aasaas u ah waxaasoo dhan waxaa aasaas u ah aqoonta aasaas u ah Mhm. mas-uuliyad darana waa jirtaa mas-uuliyad daran way jiraysaa Mhm.
laakiin Isla asalka xisaabtan la'aan.
isla xisaabta la'aan way jiraysaa allah ka baqida muhiim ah qofka aqoon kastuu le hadduusan allah ka baqayn waxba ma dhowranayo Mhm.
wax badan oo isku biirsana jiro Mhm.
laakiin ka horta qofka waa inuu aqoonteeda waxaan leeyahay Mhm.
kabacdi inuu qof alla ka baqa u yahay Mm.
kabacdi inuu mas-uuliyad dareemayo Mhm.
jee waxa laga hadlaya waa bini aadan weye waxa la daaweyna waa bini aadan waxaan umalayn shariicada islaamka eh, cilmiyada kale ama waxyaabaha kaleeto maanta haddaa adiga aa wax kala baratid ama aa howl kala baratid ama aa dhaqaale baratid ama aad eh, makaanig baratid ama waxyaaba baratid waxaa laga yaabaa eh, si qala haddaa u samaysid inaadan magdhabaynin oo laga rabin laakiin adoon dhakhtar ahayn ama caafimaad ahayn ama aqoon haddaa dad daaweysid ay wax noqdaan shariicadu waxay ku fadhiisaa inaa magdhaftid diiniyan sharciyan waa ina aaminsan tahay Mhm.
marka dadka haddii macnaweedkaas aysan ka dhisnaynba uusan aaminsayn bar waxaan adduunye ka sokow aan qiro ilaahay waa kaa rabaa Mhm.
ya aad iyo aad marka cilmiga caafimaadka u baahan yahay Mhm.
aqoon u baahan yahay alla kabaqidu u baahan yahay mas-uulidu u baahan yahay qofkan daawada gadaya ee bixinayana Mhm.
in la baraa daawadan ay waxay tahay ay si u shaqaysan la baro Mm.
aqoonay u baahan tahay Mm.
ilaah idinku dhaari ka warrama qof aan dugsi hoose dhiganin dugsi dhaxa dhiganin cilmigu waa jaranjaro adoon soo barin elementska muxuu yahay horta Mm.
kaarabon maxaa la yihahdaa hydrogen maxaa la yihahdaa salfar maxaa la yihahdaa zinki maxaa la yihahdaa adoon soo baranin Mhm.
oon aasaas aqoonin Mhm.
ilaah idinku dhaariya hadduu daawo qoraa ilaah idinku dhaariyo daawadaas dad wax muu taraysa mise muu tarayso waa garta meesha ay sarta ku qurunsan tahay meeshaas waaye Mhm.
waxa waxay u baahan tahay in la bilaabo Mhm.
war shalay marxaladana maraynay Mhm.
shalay waxaa maraynay ninkii wax dur yaqaanaba doctor inaan dhahno Mhm.
ya laakiin maanta waxaan heli karnaa inaan dadkii wax barno aasaaskii ka soo bilaabna heli karnaa Mhm.
maanta dhakhtar ma ihi Mhm.
waxa lay baro Mhm.
waxbaan baranayaa Mhm.
dadka waxaa la baro Mhm.
ceeb ma ah waa garta ninka laakiin dhakhtarka oo maanta taladaad inuu qaato rabo Mhm.
oo diyaar ah dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad waa wax ku- shan iyo toban sano lix iyo toban sano qaadanaya diyaar ma ahan Mhm.
ma haysaa dariiqo kale oo naftiisa ku tayan kara oo koorso ah waa la hayaa Mhm.
waana samaynay Mhm.
waana soo saarnay maasha allah maxaad alnuur la yidhaha caafimaadaan samaynay Mhm.
waxaa la keenay dad qaarkood dugsi sare ayagoo dhiganaa soo haleela camalka qaarkood ayagoon carabima wax kale aqoonin soo haleelay camalka raggii ama carabi wax ku yaqiinay ama iskool dhexe soo dhigtay ama luqa ingiriis yaqiinay waxaan samaynay kooras inaan aas-aaska dhan ka soo bilaabno hal sana inaan bixino juhdi aan soo gaarsii karno in qofkan aasaasiyaadka dhan aan dhigno ilaahay khayr ha siiyo rag badan oo dhakhaatiir ah ayaa juhdi badan ku bixiyey raggii waa kala baxeen ragaa wadi waayey ragaa ku dhacay ragaa waxaysmay waa la waday waa la jiitamay meeshaan uu tala garnay laba sano oo maxad inaan ku samayno afar sana nugu qaadatay waxaa soo baxay maanta oo la tijaabiyey oo la arkay rag maanta oo dhakhtar kasta u qiri karo inay caafimaadka yaqaanin waxtar leh oo qof dhakhtar u yahay oo dhakhtar yahay maanta lagu kalsoon yahay maxayna ku soo baxday afar sana ku soo baxday waa loo dadaalay way soo jeedeen ma garatay wax aan la baran karin oo la samayn karin mala adoon labaatankii sano iyo u noqon labaiy tobankii sano baa four year six year five year aan waxba ku hagaajisan karnaa
tijaabadaas hadda marka ay samaysay xarakada oo aad sheegtay inay guulaysatay dhakhaatiirtaas lagu soo saaray inay sii socoto oo wadciga lagu jiro dhan ay wax ka bedesho ilaa intee in la eg ay suuragal tahay shay marka la bilaabo oo la tijaabiyo oo tayadiis la arko wax badan baa kuu soo baxayo waa lagu guulaystay waan rajaynaynaa in maaragtay ka badan lasii samayn doono oo ay soo socon doonto laakiin maxaan waxaa kuu jeedaa muhiimaddu waxay tahay soomaaliyey walaalayaalow mujaahidiinow caafimaadka aad iyo aad iyo aad u liitaa aas-aaska in laga bilaabo oo dadka wax la baro waxa laga shaqayna waa bini aadam waaye qof aan aqoonin oo iskuul dhexe dhalin oo dugsi sare dhigin oo jaamacad dhiganin oo waxaasoo dhan inta loo soo kobo aan la barine hooyada iyo aabbaha maku aaminaysa daawadan waxaa iyadaa sun ah marka la yidhaha daraag iyo daawo iyo tosig kulli isku magac waayo daawo waa sun waaye waxaa morofin lagu leeyaha daawo lagu leeyaha kulli waa daawo waana sun waaye marka talada aan soo jeedina waxay tahay gaabkaas waxay u baahan tahay in juhd lasmo war wax laga shaqeyna waa carruurteenni waa xaasaskeeni waa ilmaheenni waa nafteenni ya baahi weyn loo qaba maanta laakiin waxaa la rabaa wax taya leh oo kuwaati leh wax inta la jajacburiyo waxaa mataraamasoora marka waa lagu guulaystay tijaabadaas waana ku rajo weyna in lasi wadi doono insha allahu tacaala waa gartay jazaak allahu khayr doctor xanafi waa kaaga mahad celinaa waraysigan iyo kulankan dheer oo aan isla soo jiirnay taariikh iyo dhacdooyin iyo axdaad ugu dambeyntiina talooyinkan muhiimka ee wax ku olka aad kusoo gebagabaysay waana kaaga mahad celinaa insha allahu tacaala dadaal badan hala sameeyo ummadda hala baraarujiyo xarakadu hadda waxa weye rag badan oo naga aqoon badan anaga ku jiro meeshu way buuxdaa adinkana ha u dayma la'aanina oo ummadda u faa'iideeya maarata laga hadal siiyo oo aqoontu waxa waa macluuma la helo waaye waxaa laga yaabaa dhakhaatiir badan inay ku jiraan naga aqoon badan waxaa laga yaabaa injineere inay ku jiraan waxay ku jiraan inay xisaabiyaala badan ku jiraan ekonomisiya inay ku jiraan marka ha loo soo bandhiga idinkana juhdigiina waa idinka mahad celinayna jazaakum allahu khayra baarak allahu fiik aad baad u mahadsan tahay mar kale dhegeystayaal guud ahaanna barnaamijkeena andalus podcast intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaa inoo ballanaa fadhi kale iyo kulan kale sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة